laba dhalinyaro oo ay isku heeb qabiil yihiin madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa habeennimadii xalay la afduubtay kuwaasi oo saacado kadib odayaal iyo waxgarad ay ku guulaysteen inay kasoo badbaadiyaan gacanta maleeshiyaadka afduubatay sawiro waaweyn oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lagu muujinayay inuu yahay musharax madaxweynaha soomaaliya oo meelo qaar ku dheganaa ayaa la fujiyey aadan maxamed nuur aadan saransor oo ka mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed islamarkaana ah mudana baarlamaanka wakhtigiisa uu sii dhammaanaya ka mid ah ayaa sheegay in loo diiday inuu u tartamo xilka xildhibaannimada taasi oo ujeedada laga lahaa ee ahayd buu yiri inuu dhacay iskahorimaad iyo inuu qalalaaso ka dhaco magaalada baydhabo anigu waa waa maqlay dad ergooyin laga musuq muusuqay iyo wax laisdaba mariyey hase ahaatee arrintaas arrintan way ka duwan tahay arrimahaas oo dhan maxaa yeelay anigu waxaan ahaa nin musharax ah islamarkaasna ku fadhiya kursiga islamarkaasna ah ilaa xildhibaan kale oo igala tartamayo oo uu xilka igala wareegayo ama tartanka igaga badinayo anaa ku fadhiya marka waxay ahayd in aniga la ii sheego la yidhaahdo waqti hibil saacad hibil ayaa doorashada dhacaysaa markaa sidaa daraaddeed wax la ii sheegay ma jirto haddii doorashadu aniga uma arkin waa waa arrin oo la yaab leh waa ogaa in wax laisdabamarinayo waa ogaa inaysan doorasho fiican meesha aysan ka soconin laakiin uma malaynaynin waxyaabahan oo kale inay dhacayaan maxaa yeelay weligeed lama arkin horeyna uma dhicin mana maqlin aniga meelaha doorashooyinka ka dhacayaana warkooda kama maqlin qof musharax ah ama kursigaba ku fadhiyo oo lala tartami lahaa in la wici waayo oo la dhihi waayo waqti hibel ayaad gelaysaa maxay ahayd doorashada gelaysaa iyadoo iyadoo aan qofka la dhihin oo magaalo un laga maqlaayo doorashaa socota arrintaas layaab bay nagu noqotay waa garta hadda maxaa ku qorshaysan marka mar haddii doorashadii sidaas ay u dhacdo horta waxaa loogu talagalay arrintan inay dhibaato baydhaba ka dhacdo oo lagu dagaalamo sidaa daraaddeed anigoo fiirinayo danta bulshada iyo danta shacabka gobolka baay wax dhibaataa ma dhacayaan taas bedelkeeda waxaan qaatay in guddiga doorasha guddiga khilaafaadka aan dacwad u qoro aan u sheego waxyaabaha dhacay aadan sanansoor wuxuu kaloo xusay doorashooyinka ka socda magaalada baydhabo inay yihiin kuwa uu hareeyay musuq maasuq islamarkaana dadka codaynaya qaarkood inaysan u dhalan beelaha ay u codaynayaan
waxyaabaha doorashooyinkan halkan ka socda ee koonfur galbeed inaysan xalaal ahayn aan ku caddaynayo waxaa ka mid ah aniga ergadii malaaqayga uu soo qoray oo samadoonkayga uu soo qoray kursigii aan ku fadhiyey reerkii aan ku matalayay ay soo wada qoreen dhammaan waa laga wada tegay oo waxaba yaratee ka qayb galay ma jiro dadka hadda la leeyahy waxbay doorteen waa dad aan u dhalanin beesha kursiga iska leh ee meelo kale laga keenay sidaa daraaddeeda doorasho ma aha waxaan dhihi karaa waa magacabis magaalada baydhabo waxaa ka dhacaya kulamo looga soo horjeedo cadaalad daro la sheegay in lagu sameynayo doorashooyinka magaalada baydhabo ka socda malaaq cumar isaaq axmed oo ka mid ah odayaasha ka qaybgalay kulamada baydhabo ka socda ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn habka loo maamulayo doorashooyinka magaalada baydhabo ka socda mudwala la doordaay shaksiyaalka codku biyaaka jari an dalaan aqliga inqan'in maskahada inqan'in wiilal yareero tumi isiyo tumi afar jaran gebdho tumi shan jaran ya meeli ruugan warhaan may inwedansi ma et warqadana tuso ay ka qoran hooba la ere iidan lakii dalbaday bannaanka laka biye adduunyada ma in sheegane walaay baydhoowo kordhiye may riday shariif xasan dad isu egadeegsidi yanna dha'i soddon iyo afar qof hildhibaankaayna heli boona wana niin dha'i boonowna sagaal oda heli
injineer cabdiqaadir maxamed cali baashi oo ka mid a musharaxiinta cabashooyinka qaba ee kulamada baydhabo ka dhacay ka qayb galay ayaa sheegay cod isaga uu ku guulaystay in la siiyey musharax kale uu la tartamayey
international communitiga iyo qaramada midoobey iyo maxkamado adduunka wala in sheegaane ini miilan injarna walla eraw doorasho anoo codkii laha yo wala la siiyey lankale waana miiloole ku dareere corruptionkii inkuwiinaya ku dareere corruptionkaas ma ee ini ana la iila dagaalama ya liska day dagaalkaasna wali haa waliin adeegsaya amasom oo meelo roogdo yaala yallaha ii diri ini codkay ana tirsada way diiday ini ana tirsada way diiday ini ana soobsada mas-uulida wakiil soobsada way diiday guddiga doorashada dadban ee maamulka koonfur galbeed ee eedeymaha loo soo jeediyey ayaa xubno ka tirsan oo aan la xidhiidhay waxay ka gaabsadeen inay ka hadlaan eedeymaha iyo cabashooyinka is soo taraya si kastaba ha ahaatee doorashada ka socota magaalada baydhabo ayaa maraysa heer gabagaba ah mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo